ilmihii jiifeen waa laysoo kicii minikaas jawaabka kacayaa leedhahay haddii soroolin ilmihii aab ilmihiis waa u soo badbaadiyey minikiioo dhulka yaala walaalahayga oo diriskeena isoo gurma oo iska masaakiin aan ahayn oo nabarkiiba khutaryoonkooda hataa cariiri ku jirsiy waxaan kuhalnaan ku cuni jirnay maantana amarkaanaa nagu dhacay guri la'aanaa nagu dhacday ijaara ma awoodno waxaan awoodna ma jiro dab khasaare kala duwan geystay ayaa ka kacay goobo ganacsi iyo guryo kuwaasi oo ku yaala xaafadda aw aweyska degmada xamarweyne ee gobolka banaadir dabkan ayaa waxa uu ka dhashay koronto waxa uuna baabi'iyey qaar ka mid ah guryihii uu ka kacay kaasi oo geystay khasaare maaliyadeed qaar ka mid ah dadkii uu saameeyey dabkan ayaa ka warbixiyey khasaaraha kasoo gaaray dabka waa soo kacay magaaladan tegi magaaladan joogo telefoona liigu soo wacay degdeg imaad gurigaa dib waa qabati marka telefoon liigu soo wacay waa imaad guriga oo dib u kacayaan u arkaan xaaskeyga iyo aruurteeda iyo meydhana degeenaayeen wallahi maxaan ku nahay inaan adi aruur weyariis ee afar eh ana islaantey iyo gobadhe oo qaangaare kuma shan jir eh walaa khasaara badan oo na gaarta anaga dhar- dharkeena alaabteena wey moobeliyaasheena waxayna dhan waa gubtay naf khasaar naf wax ma gaarna anaga naf anaga an waan ma gaarna anig meel oo intaan tacsiyaa jiifay ilmihiiyaa jiifeen waa laysoo kicii minikaas jawaabka kacayaa leedhahay haddii soroolin ilmihii aab ilmihiis waa u soo badbaadiyey minikiioo dhulka yaala walaalahayga oo diriskeena isoo gurmadeen iikaa biil ku damiyeen iyo walaalaha soomaaliyeed hadda waabsaanoo dhibaataysan cawadaa meel aan seexana wax aan far ku haysan malaha gacag wax ugu haay malaha nasoo gurmada amar allaa noogu dhacay dabaa kacay saaka isla markii dabka ilmaha waa la soo gurmad ilmihiyaa waa la bixi ilmaha markii la bixi dabka ee zaa'id meel walba isgaari hadda walaalaha soomaaliyeed waxaa niga codseehanaa wax walba ilmihiyaa niihaayaa inaan soo garab istaagtay ilaa dawladda ilaa walaalaha soomaaliya wax aan gacanta aan ku hayna ma jiro oo iska masaakiin aan ahayn oo nabarkiiba khutaryoonkooda hataa cariiri ku jirsiy waxaan kuhalnaan ku cuni jirnay maantana amarkaanaa nagu dhacay guri la'aanaa nagu dhacday ijaara ma awoodno waxaan awoodna ma jiro inta badan goobaha ganacsiga iyo meelaha saxmadda badan ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka kaca dab kaasi oo dhibaato nafeed iyo mid dhaqaalaba u geysta bulshada ku nool gobolka banaadir